Kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhawaada warkeena habeenimo waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdicasiis Cabdullaahi Guray qodobada caawa ugu dorkaroon waxaa ka mid ah gabdhaha macallimiinta Doobley gabdhaha macallimiinta ah ee Doobley oo ka warbixiyay doorkooda horumarinta waxbarashada talaalka xoolaha oo si habsami leh uga socda deegaanka Jana Cabdalle deegaanka qaamqaam oo xarun caafimaad laga dhagax dhigay Soomaaliya oo wajaheysa xaalad cunto yari oo aad u daran shir looga hadlayay isbedelada cimilada oo lagu qabtay Baydhabo warka dibaddana waxaad ku maqli doontaan Emmanuel Macron iyo Donald Trump oo ka wada xaajoonaya xaaladda Ukraine qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena caawa shan iyo labaatanka bisha labaad laba kun labaatan iyo shan ayay caawa ku beegan tahay waana maalin talaado sii baxaysa arbacana soo gelaysa taariikh arbacana soo gelaysa waxaana caawa warka idinla socodsiinaya anigoo ah cabdicasiis cabdulaahi guray haatanna kusoo dhowaada warkeennii oo fidsan qaar ka mid ah gabdhaha macallimiinta ah ee xirfadaha kala duwan bara dumarka ku nool magaalada Doobley ayaa ka warbixiyay shaqada ay u hayaan bulshada Fardowso Axmed Cabdi ayaa inoo faafahinaysa
xirfadaha dhartolista qurxinta dumarka iyo sidoo kale dharkariska ayaa ah xirfadaha kala duwan ee hablaha bartaan haweenka ku nool magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bilaabay inay bartaan farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan iyagoona rabaa inay mustaqbal ka sameystaan xirfadahaasi magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waayadii dambe waxaa kusoo badanaya gabdhaha baranaya habka nashqadeynta dharka qurxinta dumarka iyo farsamooyin kale haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar kamid ah haweenka macalimiinta ah ee hablaha baraa farsamada gacanta iyagoona ka warbixiyay waxyaabaha ay baraan dumarka magacaygu waa zahra cabdikariim xaree wallaahi waxaa igu kallifay waxaan arkay haween badan oo u baahan baahi badan oo hadda aan u qabno waxaad arkaysaa gabar rabto iyadoo xaafadeeda joogto in ay uga ciilbaxdo gabdhaheeda ama familkeeda ama walaalaheed waxaa kaloo arkaysaa gabar rabto in ay wax kusii qabsato xirfadahaas ay baranayso anfacayso runaanti baahyo badan baa hadda loo qabaa waxyaabaha aan baro hablaha waa qorxinta dumarka qorxinta dumarka haddii la dhaho waxyaalo fara badan baa soo hoosgeli hadday noqoto xilnihii ama cilaankii hadduu noqdo isdhaqdhaqi kale hadduu noqdo makeupkii waxyaalo fara badan baa soo hoosgeli hal iyo laba iyo saddex toono ma ahan hadda meeshayda waxaan baraa ama aan bixiyaa xirfadda makeupka iyo xirfadda cilaanka wallaahi hadda cilaan waaye waxa hadda keliya meeshan lagu haya cilaan hadda la baraa ardayda marka cilaankan ku barnaa tima hagaajiska waa lagu baraa waxyaalahaas kalan isku haysanaa wallaahi faa'iido faa'iido aad u weyn sababtoo ah gabar yar oo reerkooda aan waxba haysanin maxay aheeday jecel inay gabdhihii la mid noqoto oo gabdhihii waxay xirinayeen oo kale xirato sidai gabdhihii u labisanayeen oo kale u labisato oo gacanteeda inay wax ku barato hadhow afar qof saddex qof oo kale ay u saaraysaa lacagta ay ka heshay dib ay reerkooda wax ugu celisay iyo wax iyada isku anfacdeen
wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa deegaanka janaac cabdalle ka samaysay talaalka xoolaha maxamed cali samow ayaa inoo hayaa wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa deegaanka janaac cabdalla ka samaysay talaalka xoolaha daaweyntan ayaa loo sameeyey xoolaha ah noocyadooda geelah iyo arayga waxaana ka qayb galay talaalka xoolahan loo samaynayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland iyo howlwadeennada kala duwan ee ka howlgala wasaaradda xanaanada xoolaha kadib markuu soo idlaaday talaalka xoolaha waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maxamed nuur cali saad la socotaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ee bilihii u dambeeyey waxay waday olole ay ku daweynayso kuna talaalayso xoolaha ku nool deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan jubbada hoose run ahaantii mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray runtii bulshada deegaankana saaad ujeedaan oma arki kartaan wax badan isbedel fiican oo xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaana marayaa heer gebageba mashruuca oo soo socday muddo sanad ah markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taagannahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan wasaaraddu ma ahan markii ugu horeysay waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan waxaana ka shaqeeya halkan kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jiran wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday xoolihii danka dhankani dhashiigta ayay ka cabaan xanuuno tara badan waa lasoo sheegaa maadaama qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno xanuunka noocuu yahayba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay ugu faa'iidaystaan sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin inta badan xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa qof kastoo soomaali ah gurigiis waxaa yaalo ama hilib ama caano marka qofka soomaaliga cadi caanuu ku nool yahay haddii xoolahooda la daryeelana inta badan waxyaabaha laga hadla food security-ga ama sugnaanta cuntada iyo cunayarida waa laga badbaadayaa waxaan qaadanay ka wasaarad ahaan siyaasad ah sidii xoolaha jubbaland ay u heli lahaayeen calaf ku filan xilliyada abaaraha iyo sidoo kale biyo ku filan iyo caafimaadkooda intiiba waan daryeelnaa waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradaha najaalka ah sida wasaaradda biyaha oo kale oo hadda ceelkii noo dayactirtay deegaanka janaac cabdalla darar ayaan qaybo ka mid aan ka samaynay laakiin kuma filna weli wasaaraddu waxay sii samayn doontaa darar aad u ballaaran oo kuwan ka waaweyn insha allah waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee xoolaha ku tiirsan dadkan waa xoolo raactay xoolo dhaqato ma ahan in xoolaha la barto sidii loo dhaqan lahaana la barto sababtoo ah neefka ariga keligiis ayaa wax laga soo saari karaa waxyaabo kala duwan haddii laga faa'iidaysto say tahay looga faa'iidaysto laakiin dadkeena xoolaha way way way soo gataan kadibna way raacaan naqaasay raacaan sida looga faa'iidaysto caanihii mararka qaarkood waxaad moodaa markii xilliyada barwaaqada ay jirtana caanihii waa la qurmiya waa la daadiyaa oo lama isticmaali karo oo keedad ma haysataan ka wasaarad ahaan waxaan diyaarinay insha allah mashruuc ah in looga faa'iideeyo dadka soomaaliyeed markay xoolaha ay soo listaan koljeeni ama qaboojiyaal loo dhigo say waxyaabo kale uga faa'iidaystaan xilliyada abaaraha oo kalena ama brodhaktiyo kale ama wax soo saar kale loogu sameeyo
soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad cuntayari oo aada u daran iyadoo malaayiin qof ah ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul fardowse axmed cabdi ayaa inoo faahfaahinaysaa warbixinta ay daabacday hay-adda a b c ayaa muujinaysa in ku dhowaad afar milyan oo qof oo soomaali ah ay la daalaadhacayaan gaajo daran taasoo micnaheedu tahay in ayna heli karin cunto ku filan si ay usii noolaadaan warbixintu waxay tilmaamaysaa in afar boqol afartan iyo laba kun oo qof ay ku sugan yihiin heer aada u liita taasoo ka dhigan inay macluul qarka u saaran yihiin xaaladan adag ayaa waxaa sababay saddex arrimood oo waaweyn arrinta koowaad ayaa ah roob yarida taasoo sababtay in wax soo saarka beeraleyda uu yaraado taasoo dhalisay cunto la-aan iyo daaq la-aan ay la kulmayaan xoolo dhaqatadu arrinta labaad ayaa ah sicir bararka maciishada iyadoo qiimaha raashinka daruuriga ah uu sare u kacay taasoo ka dhigaysa in dad badan aysan awoodin inay iibsadaan cunto ay cunaan arrinka saddexaad ayaa ah colaadaha iyo amni darada arrintaasoo sababtay in dad badan ay ka barakacaan suuqyadana la xiro beeraleydii xoolo dhaqataduba aanay awoodin inay nolol maalmoodkooda sii wataan khubarada i b c waxa ay ka digeen inay xaaladu kasii dari doonto bila bilaha soo socdo waxaa la filayaa in inta u dhexeysa bisha abriil iyo bisha juun ee sanadkan tirada dadka la daalaadhacaya cunto la-aanta soomaaliya ay gaari doonto ku dhowaad shan milyan oo qof oo u dhiganta boqolkiiba tirada dadweynaha ku nool soomaaliya khubarada ayaa saadaalinaya in roobka guga uu noqon doono mid filashadiisu ay adag tahay taasoo sii xumeyn karta wax soo saarka cuntada
weli waxaad la socotaan warka habeennimo waxaana idinla socodsiinaya anigoo xabdicas cabdulaahi gureya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaamee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka dhagaxdhigay ka dhagax dhigtay xarun caafimaad qadar axmed salaan ayaa inoo soo koobaya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka qaamqaam ee dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka dhagax dhigtay xarun caafimaad xarunta caafimaad ee laga hirgelinayo deegaanka qaamqaam ayaa la rajeynayaa inay wax badan ka badasho baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka qaamqaam iyo tuulooyinka u dhowdhow gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ayaa sheegay in xaruntan caafimaad ee kusoo biirtay deegaanka ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka waa hawl aada u qiimo badan waa hawlaan ku faraxsannahay anigii iyo bulshada deegaankuba ay aada u soo dhoweynayaan baahi weyn loo qabay deegaanka intaa la eg oo aan isbitaal lahayn waan dareemi karnaa caqabadda ay leedahay iyo baahida ay leedahay waa dareemi karnaa ilaahay iidankiisa waxaan is leenahay waa kii lagaga bixi lahaa baahiyihii jiray ee looga gudbi lahaa safaradhaa dheer iyo talaag dheer in loo galo qofka xanuunsan iyo gabdhaha uunulahaye iyo inuu isbitaal u ahaado ka kismaayo oo maanta loo dhagax dhigay kii deegaanku uu iska lahaay oo deegaanka dhexdiisa ahaa waa hawl lagu farxo waa hawlaan soo dhoweynayno intii ka qayb qaadatay iyo intii sadaqaysatayba ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ka go-aan tahay inay hormariso deegaanada jubbaland iyo dadka deegaanka oo dhulkaan ugu talagalay in daryeel caafimaad loogu fuliyo labada waan u mahad celinaya aad baad u mahadsantihiin idinkana ajir allah idinka siiyo annaguna waa dadaalaynaa wixii ka dhiman meeshaan insha allah inaan soo dhammaystirno wasaarad ahaan qorshaha iyaga weeye waxaan kaloo rabaa hadda waxaan u malaynayaa degaankii iyo wixiga kan waa yoontoy oo weyn insha allahu tacaalaa wiigagga soo socdo waxaan rajaynayaa ama isku tashi aan ku dhisno ama cid naga kaalmaysaan helle yoontoy inaan inaan xarun caafimaad oo tan oo kala laga hirgelin doono haddii alla awooda liila qadar jaarati waan codsannay qayb ka mida weli borses bay ku jirtaa waxay ka dhimanna si ay kombaniyadu u noqoto wasaaradda ku dari doonta
shir looga hadlayey cimilada isbedel shir looga hadlayey isbeddelka cimilada ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay naxwe axmed kadiye ayaa inoo fafaahinaysaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdixakiin maxamed xaaji fiqi ayaa magaalada baydhabo ku qabtay shir looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka oo diiradda saaray maalgelinta ilaha waxsoo saarka kobaca dhaqaalaha shaqa abuurka iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka adeegsiga isbeddelka cimilada shirkan waxaa ka qayb galay golayaasha kala duwan ee maamulka koonfur galbeed madax ka socotay wasaaradda qorsheynta federaalka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka baay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo madasha ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdixakiin maxamed xaaji fiqi qorshahan qaranka ee muddada shanta sano ah iyo waxyaabaha uu waxtarka uu u leeyahay dalkeenna guud ahaan iyo bulshadeenna intaba waxaan rabaa wax yar un inaan ku darsado qorshahan mudduu soo socday ilaa iyo sanad waxay ahayd in lasoo gebagabeeyo bishii december laba kun iyo labaatan iyo afartan dib u dhac yar oo ayaa ku yimid marka waxaan runtii u hambalyeynaynaa wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda soomaaliya federaalka wasiirkeeda inuu shalay golaha wasiirada uu horgeeyey qorsho aada muhiim u ah soomaaliya aada muhiim ugu ah soomaaliya mustaqbalkeeda iyo bulshadeeda iyo amnigeeda intaba oo ay golaha wasiirada ay shalay ansixiyeen qorshahani waxaa loogu talagalay ama inuu u horseedo dalkeenna hormin horumarin dhaqaale oo joogto ah ama sustainable ah nabadgelyo iyo xasilooni sidee bay ku imaan karaan marka intaas waa bilaris aada u waaweyn ama tiirar aada u waaweyn marka la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha nabadgelyada iyo xasiloonida markaan ku hormaro ama aan idhaahdee qeybaha ugu waaweyn sida hore loo sheegay marka dadkeenu waxaanu u baahan nahay inaanu ku buru ku baraarujinno aanu barno sidii badda looga faa'iidaysan lahaa khayraadka kuwa ka buuxa oo oo oo kalluunka ka mid ah
haa tanna xubintii sarifka iyo suuqyada
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarrafkii suuqyada waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdulahi abdicasiis siraad baris basmatiga loorkii waa lixdan dolar halka haafkiisa dhobley uu ka maraya soddon dolar loorka sonkorta dhobley wuxuu ka maraya afartan dolar haafkiisana waa labaatan dolar bariiska caadiga waa afartan dolar halka haafkiisu yahay labaatan dolar labaatanlaha saliidda dhobley wuxuu ka maraya soddon iyo saddex dolar tobanlaha saliidda waa toddobiyo toban dolar burka caadiga loorkii dhobley waa soddon dolar halka haafkiisu yahay shan iyo toban dolar burka kenya dhobley wuxuu ka maraya sagaal dolar baasta dheerdheer waa koob iyo toban dolar halka baasta gaagaab ay tahay laba iyo toban dolar haddii aan eegno sarifka lacagaha boqolka doolar shilinka soomaaliga dhobley gacanta hore wuxuu ka marayaa laba milyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe ay tahay laba milyan toddoba boqol iyo konton boqolka doolar shilinka lacagta kenya dhobley wuxuu ka marayaa laba iyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe ay tahay laba iyo toban kun iyo sideed boqol
haatanna warka dibadda madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa u safray washington si uu wadahadal ula yeesho dhiggiisa maraykanka donald trump joojinta dagaalka ukraine ayay ahayd qodobada ugu muhiimsan ee wadahadalada diiradda lagu saaray master macron ayaana ku tilmaamay wadahadalka ula yeeshay madaxweynaha maraykanka mid wax dhisaya macron waa hogaamiyihii ugu horreeyey ee waddan yurub ah oo la kulma madaxweynaha cusub ee maraykanka tan iyo markii donald trump uu yimid aqalka cad janaayo labaatankeedii kulanka kadib donald trump ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku tilmaamay faransiiska inuu yahay saaxiibka ugu da-da weyn maraykanka wuxuuna ku tilmaamay hadafkii kulankii uu la qaatay emmanuel macron in lasoo afjiro dagaalka ukraine muhiimadda loo socda ayaa lagu sheegay inay tahay in xal laga gaaro dagaalka sanadlaha sanadaha socda ee u dhexeeya ruushka iyo ukraine dhegeystayaal waxaa warka caawo idinla socodsiinaya anigoo cabdicasiis cabdulaahi gurey warka waxaa soo saaray cabdulaahi cabdicasiis siraad warkan mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo